madarasada nuurul islaam ee magaalada mandheera ayaa maalinka berri ah dib loo furi doonaa kadib markii shalay ardayda la fasaxay khilaaf soo kala dhex galay maamulka madarasada awgi waxaa maanta kulan macallimiinta la qaatay culimoudiinka magaalada mandheera odayaasha iyo waxgaradka magaalada waxaana lagu heshiiyey in madarasada dib loo furo inta khilaafka laga xalinayo waxaa warbaahinta la hadlay mudiirka madrasada nuurul islaam sheekh maxamed mallow iyo suldaan yuusuf oo ka mid ah waxgaradka mandheera iyo sheekh axmed suudaani oo ka tirsan xafiiska culummada mandheera waxayna waalidiinta ugu baaqeen inay ardayda u soo diraan madrasada maalinka berri ah maanta ah taariikha labaiy toban ah bishii lixaad waxaa isku imaaday machad nuurul islaam salaadiinta odayaasha iyo culimmada magaalada iyo culimmada nuurul islaam anigoo oo mudiir ah waxaan isku afgarannay arrimihii badan aan ka jabanayn in la xalliyey ee haddana la xallin doono saas darteed waalidiinta sharafta laha waxaan u sheegaa in madarasada la furey oo madarasada albaabkeedu furan yahay dhibkii shalay dhacay naga raalli ahaadaan ardayda iyo waalidiinta iyo dadka degaan magaalada inay naga raalli ahaadaan khilaafkii dhacay oo sabeyna ku xiranayna baad ogaataan marka madrasada inay noo furan tahay sal allahu wasalam aniga waxaa la dhahaa sultaan yuusufa odayga magaalada mandheera maanta waxaan isku maanta iskugu imaadnay khalaafka ka jiro waad maqasheen shalay dhacay oo ka dhacay nuur madrasatu nuurul islaam maantaan fadhiisanay aan culummada madarasada mas-uulka ahayd musiirka odayaasha waxaan ka hadalnay in madarasada la furo oo maalintoo beri ahay ilmahay soo xaadiri karaan waxaana kala dhahay waxyaalaha dhaca waa xoo dhacaane maxay u dhacday lama dhahin waxay dhacay in laga raalahaado waalidiinta ardayda iyo reer mandheera dhanna sabeyn ku xiraynaa arrimahaas waa xalinay inaan ilmaha soo noqdaan oo madarasada leforsidii hore ahaato waxay kalena oo yaryar meesha ka jirana oon anaga sii dhamayno anaga culimmada wada jirna waa is ogolaanaad waaba noo jeedaan saan u taagannahay saasaan warka ku dhamaysanay mandheera si gaar ahaan familiga nuurul islaam macalimiinta waalidiinta caruurta dhammaan waa salaamantihiin wahii arinta sheegay mudiirka caddeeyey oo sultaan yuusufna caddeeyey un baan sabood siinayaa qof aan gefayni alla ma hayno subxaana wataala bani aadamku waa gefaa sidiisaba gef waa dhaca waana sabeena laydinku xiray sabeynta qaadaa si dhaniid wanaagsan ku imaada wanaagii hore macalimiintii caruurta wanaagay ku dhaqmi jireen quruxday ku imaan jireen cilmigii la faa'iidaysan jiray sidii meeshay kasii soconaysaa berri caruurtaas oo ka lahaan dadkii imaan jiray insha allahu tacaala macalimiinta idin sugay ayaad arki doontaan ra'ya sabeyntan idinku irayna qaada khayr allah idin siiyo jazaakum allahu khayra raalina raallina ahaada ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteenna hana cafiyo sharjinay sharcinse allah naga qabto dembigan dembaadkan allaha dhaafo cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera